wasaaradda xanaanada hoolaha dhertyo daaqa dowlad goboleedka jubbaland ayaana deegaanada dhiyaaw dhinaga koonfurta magaalada kismaayo ka bilaaway daawayowkiyo tallaalada hoolaha nool wasiirka wasaaradda xanaanada hoolaha dhertyo daaqa dowlad goboleedka jubbaland maxamed nuur cali ooay u heliyaayeen wasiirka hogeenka wasaaradda ibraahim cabdi iyo qaar ku mida shaqaalaha wasaaradda ayaana kormeersha ka kasadeen deegaanada dhiyaaw dhinaga koonfurta magaalada kismaayo wasiirka wasaaradda xanaanada hoolaha dhertyo daaqa dowlad goboleedka jubbaland maxamed nuur cali yana ku warbiyo ujeedka kormeersho waxaan maanta kormeer shaqo ku joognaa deegaanada koonfurta ee magaalada kismaayo wasaaradda xanaanada xoolaha dhirtii daaqa iyadoo ka jawaabaysa baahida dadweynaha jubbaland ama xoolodhaqatada jubbaland ayaa waxay waday baryahan dambe daween xoolo oo xoolaha loo samaynayo xoolaha qaybada kala duwan sida geela ariga iyo lo-da waxaana daweynta barbar socotay tallaal qaybo ka mid ah ariga oo run ahaantii barnaamijkaas dadka deegaanka aad u soo dhoweeyeen muddo saddex bilooda ayaan ugu talagalnay wejiga koowaad waxaan hadda soo dhammaaday laba bilood bishii saddexaadana socoto inta hadda socday talaalka waxaa ka faa'iidaystay ku dhowaad siddeed boqol kun oo neef ayaa la daweeyey iyadoo qaarkoodna la tallaalay wasaaradda xanaanada xoolaha oo kaashanaysa wasaaradda xanaanada xoolaha dhirtay daaqa dowladda federaalk soomaaliya mashruuca f s r b oo maalgeliyo bangiga adduunka ayaa barnaamijkaas naga caawiyey oo emerjensiga ah waxaana insha allah rajaynaynaa inuu sii socon doono howlahena shaqo waxay ku saabsanaayeen inaan u kuurgalno say habsame u socodka howlaha shaqo ee howlwadeenada wasaaraddu ay wadaan iyo dadyowgisay uga faa'iidaysteen dadka reer jubbaland oo xoololeyda ah run ahaantiina aad bay u soo dhoweeyeen baahidana kuma koobna hal daweyn wasaaraddana insha allah iyadoo kaashanayso saaxiibadeeda kale iyo wasaaradda federaalka soomaaliyaba labadoodaba way sii wadi doontaa kani waa wejiga koowaad ee mashruuca f s r b waxaan rajaynaynaa insha allah inuu sii socon doono waa booqashadeeni labaad oo inta mashruuc socdo waxaan rajaynaynaa bishaan inta ka dhammaanayso in la gaarsiiyo insha allah ku dhowaad ama in ka badan hal milyan oo neef inay ka faa'iidaystaan daweyntan insha allah waana deegaanada kale oo jubbalandna way ka faa'iidaysan doonaan insha allah wejiyada kale ayaan u diyaarinaynaa halkan waxaan ku aragnay runtii xoolo aad u tiro badan oo dee u soo hayaamay deegaanada magaalada kismaayo ku hareeraysan oo runtii alxamdulilah hadda daaqeedana ay fiican yihiin xoolihiina dhogortooda ay aad u wanaagsan tahay keliya waxay ka cabanayeen dadka ay ahayd xanuuno xanuunadiina wasaaradda insha allah ka jawaabday waxaana rajaynaynaa insha allah baahiyaha kaloo taagan wasaaradda sidan oo kale inay ugu jawaabi doonto deegaanka jubbaland ama deegaanada jubbaland waa deegaanada ugu badan ee xoolaha soomaaliya ku nool yihiin sidaa daraaddeed waxaan rajaynaynaa insha allah in daweyntaas sii socon doonto waan ugu mahadcelinaynaa wasaaradda xanaanada xoolaha dowladda federaalka soomaaliya iyo bangiga adduunka oo arrintan gacan weyn ka geystay